kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha waxa uu kaabo u yahay waxbarashada annaga oo kusoo bandhigna taba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid amaba laba ka mid ah jaalka waxbarashada isbuucan waxaan kusoo qaadan doonaa meeshan waxaa wax ku barto arday kun kor u dhaafayso waxay ku bartaan ifdiinta qur-aanka maadooyinkii iskuulka oo gabdha yar lagu bilaabay ilaa lixdan arday gaaraysay waa xarunta agoonta gabdhaha boondheere oo ay wax ku bartaan gabdho agoomo iyo danyarba leh barnaamijka waxaa marti ugu ah maamulaha xaruntaasi nuurte maxamed cadow soo saaraha iyo tibintuna waa anigoo sacdiye nuur ah ibraahim calina oo uu inoo farsameynayaa ee soo dhowaada saaxiibayaal
lagu hirtaayo bulshadu intifaacsataayo aasaaskuna waa iyada
hagaag boqolaal dugsiyo bixiya adeega waxbarashada aasaasiga ah ayaa ka shaqeeya gobolka banaadir kuwaasi oo ay wax ka bartaan kumanaan arday soomaaliyeed badi goobahan waxbarasho waa kuwo gaar loo leeyahay dabcanna qarash lagu dhigto waxaase jira in kale oo fara ku-tiris ah oo ay gacanta ku hayso wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare dugsiyadaasi waxaa ka mid ah xarunta aqoonta gabdhaha boondheere bilowgii koox barayaal ah oo fikri isku geeyay ayaa aas-aasay xarunta oo lagu bilaabay lixdan gabdhood oo agoomo ah haddana ay wax ka bartaan in ka badan kun hablood oo qaarkood kasoo jeeda qoysas danyar ah haddaba siday ku timid fikradda aas-aaska xaruntan bilowgii siduu ahaa in ardaydii ugu horreysay ay ka qalin badashaan sanad dugsiyeedkii tegay maxay kaga dhigan tahay sidee ayuuna ugu bilowday midkan cusub weydiimahaasi iyo kuwo kale ayaan hor dhignay nuurte maxamed cadow maamulaha xarunta agoonta gabdhaha boondheere soo dhaweyn kadib waxaan weydiiyey tirada ardayda ay hadda gacanta ku hayaan ee wax ka barta xarunta meeshan waxaa wax ku barto arday kun kor u dhaafayso waxay ku bartaan qur-aankii ifdiinta qur-aanka maadooyinkii iskuulka oo gabdha yar lagu bilaabay ilaa lixdan arday gaaraysay maanta kun dhaafo waa guul usoo hoytay gabdhaha soomaaliyeed qaranka ka sokoow gabdhaha iyagaaba iska qarana intaan aaminsanahay haddana mooralkoodii iyo dadnimadoodii iyo fahamkoodii iyo maskaxdoodii aada loogu diyaariyey in ay gabdho diyaarsan caqiida ahaan u diyaarsan soomaalinimada wax lagu baray nidaamka islaamnimada loogu caawiyo wax lagu baray lala kala lahayn dad gaara aysan lahayn hay-ad gaara aysan lahayn ay ilmo ay mar walba ay ka muuqato loo diyaariyay dowladnimada qabiil aysan ahayn marka waxaan rabaa inay meeshaas aan rajeynaya inay kasoo baxaan qabdho qaran ah soomaalinimada iyo dadnimadoodana in bulsho ugu adeegi karo oo aad dadnimadooda ay u adag tahay insha allah labada xarun marka la fiiriyo middan ayaa bilowgii aas-aaska laga bilaabay marka bal aas-aaskeedii haddaad dib ugu laabato sidee fikradda kuugu timi seena ku aas-aasteen xarunta xarunta markaas waxay ka turjumaysay laba kun koo iyo tobankii waa dareemi kartaa qof walbo magaalo xabad iyo duruuf iyo mid gaajo u dhintay mid qoray u dhintay mid qoray sida le ee noqotay oo hooyooyinkii meel ay u ciirsadaan waaye wasaayadii loo qaadeen oo dhibaato wiilkeeda mid la dilay oo dadkii aqoontii iyo dulyaaci iyo daruufihii nolosha laftirkeeda ay hooyadii ay dab u shidi karin shaqo lahayn dhaqaalo lahayn qof walbaa dareemi karto marka waxay kasoo baxday fikir caafimaad qabo oo maxaan qabanaa maxaan ka bilaabi karnaa yaa ugu nugul dadka marka xarumo oo markaasna waa iska jiri kareen oo hay-adahayaan oo aqoonta lagu diyaariyo iyo dad isxilqaan badan oo iska jira laakiin looma bareeri karin in gabar meel la keeno la xanaaneeyo la xareeyo gebigeedaba kafaalo completela ay hesho dhammaystiran looma bareeri karin cid u bareeri karta ma aysan jirin marka annagoo kaashanayno khibradeena macalinimo iyo tii deegaankeyga aan ku dhashay iyo tii baahida jirto hooyada dhibanaha ah oo ilmaha qaarkood maalintii kow la keena iyadoo afar jir ah shan jir ooynayso hooyadii kor u dayayso kasbashee rabtaa diyaarinay rabtaa oo aniga naftirkeyga aan qodla oynaa dhaha abaayo tan waba qaadanta way yar tahay ma dib u celisid ma sanadka damba ka dhigtid ma awoodi ilmaa uxamaalalaa guri kiraa layga rabaa way iga dayacmayaan xaafadiyaa lagala baqaa ilmihii duruufo badanaa ku xeeran haddana raashinkoodii ma haysato gabadhii aqoon way yihiin dadka birmagaydada oo heerkaas looma ka taagan duruufahaas ay ku xeeran yihiin ma ahan dad oo matalaada wax kula ma ahan dad codla ma ahan dad hadli kara maahan dad xuquuqdooda dhacsan kara ma ahan dad ehella ma ahan maxaa ula jeedaa ehel way wada leeyihiin dad baa wada dhalay wadooyinka lagama keenin laakiin faamiliga waxa ay tirsadaan qofka marka ay timaado meel dhaxtar leh markaay tirsadaan gabadhayda adeerkan u ahaa iyo gabadhayda wanaagsaneed markaasa imaanaya laakiin marka uu cunuga diifta leeyahay duruufaha ku xeeran yihiin runtii adeerka iyo qaraabada sida cunugooda mma tixgeliyaan midka siyaasigana kaas ma ahan kan taargad ku ah kan kursiga la qabsanayo oo garabkiisa taagnaa taargad ku ah oo iska aamusinaa marka waa qof kastaa dareemi karto
ardayda hadda aada haysaan bilowgii waxaad ii sheegtay in duruufo jiray awgeed aada isku awaagusheynad agoonta ugu yaraan xarun inta u furto aada waxbarto markaad fiiriso gabdho ayaad haddana xulatay inaad waxbarto caqabad ma kala kulantay in gabadha ay hooyadeed adiga kuga aaminto ugu yaraan un xarun haddana jief ah aageyso
su-aal fiican waaye caqabad kale ma kulmin aada horta caqabad waxay ku imaan kartaba dhinaca ilaalintooda oo mas-uuliyad weyn laakiin markii la yiraa maama nuurto macalin shan iyo toban sana shaqeynayay ka warqab badan iyo la faham badan fahamka iskuulka keliya maana shaqsiyada qofka loo dhiibaya xataa iskuulada karaamo gaarho mid walba xambaarsan yahay iskuulkan dhismo waaye ilmaha wax lagu baraa keliya looma geysto inta badan waalidka waa inuu macalimiinta iyo maamulka iyo iyo iyo meesha uu ka haysto fikir badan iyo iyo amaanad oo ku aamini karo waxaan laisu dhiibayo ma ahan alaab ma aha waa bini aadan marka markaan hooyo intaas bara ku ahayd deegaanka ahaa haddana hawshaan anagoo macalimiintii deegaanka ay iyo maamulkii ka qeyb qaadanaynay runtii cabsi badan oo ammaanada ah kalama kulmin waxaa jirtay baahi oo ka ballaaranba intaan qaba karnay baahi ka ballaaran oon la qaba karin oo hadda xataa taagan caasimadda markii la yidhaha iyo baahiyada kolleejooyinka noocaana loo qabo baahiyo badanaa taagan caquunba lagu hirtaayo bulshadu intifaacsataayo aasaaskuna waa iyada
raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga dhageysanaysaan waxaad nala socotaan barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle ka baxa raadiyaha inkasta oo qorshaha aas-aaska xarunta agoonta gabdhaha boondheere ahaa in waxbarasho la siiyo gabdhaha agoomaha ah ee ku nool gobolka banaadir hadda waxay xaruntu leedahay qeyb kale oo wax lagu baro wiilasha maamule nuurto ayaan weydiiyey waxa kalifay inay wiilashana ku daraan qorshahooda
markii ilaa iyo laba boqol oo arday oo gabdho ah ay kor u dhaafayaan cabasho waalidiintii laftirkooda ka timid oo dhahayaan anaga wiilasha inteen geynaynaa wiilashaaba ka dhib badan gabdhihiie wiilasha intee ula noqonaynaa waxbarashay rabaan baddoo aasti kale in haddana waxaa nalagu nalagu qasbay inaan aan aan sahmino xarun wiilal alxamdulilah iyada laftirkeeda ilaaha ku mahadsan isku day badanna waa sameeyey marka u dambeeyay saddex xarunta wiilasha kaaraan hadda galaas eid sanadkii ugu horreeyay hadda imtixaanka soo gaareen laba boqol oo wiil ahaa meeshaas waxay ku nool yihiin guri caadi ah oo qoys caadi ah maanta uuna ku noolaa karin ama ay inuu ku nool yahay laga yaabo ama xataa cariiri dareemayaan qoys oo fuula ku noolaan karin laba boqol oo arday ah maanta inay jiiftaan cunto ku cunaan waxbarashadoodii waa culays jira waay markii dambe adiga wasaaradda waxbarashada iyo dadkii markaas howsha gacanta ku haya waxay sameeyeen in iskuul kale oo weyn oo dowladda ay leedahay dhismadiisa in layidhaha fasalada xagga u-aasta intana cunada iyo jiifka iyo qur-aanka barashadiisa xifdinta qur-aanka only ha loo kala yeelo markaas annaga culaysaan u arkaynay sababtoo ah ilmihii inta ka wad meel kale geey soo celi inta raashinka kusii inta qur-aanka ku bar rar inta waxay nagu ahayd macnaha uma diyaarsanayn haddana dan badana markaas ilaa iyo galaas sideedaad maanta inuu soo gaaraan sababay u ahayd inaa iskuul kale maanta ayay qeyb ka yihiin marka in iskuul isku filan oo baahiyadoodana ay wada qaadi kara inay helaan waa ka rajaynaynaa waan ku baaqaynaa cid walba oo ilaahay wax siiyey iyo waxaan leenahay agoomanka caasimada iyo meel walba ay joogaanba in xil gaara layska saaro baaqaas waa soo jeedina agoonkan ilaah baa nagu fiirinayo wax kheyra imaanaya marka agoonta madaxa loo salaaxo oo agoonta la ilaaliyo culeysyo badan oo nagu wajahan oo qayaanooyin badan waa ka badbaadaynaa marka waxaan isleeyahay agoonta in la sabood gareeyo cid walba iyo dalka iyo dadkee dan ugu jirtaa insha allah marka laga yimaado kuwa jiifta wiilashaiyo gabdhahaba aan isku darnay ma waxaa jira kuwo kale oo xaafadaha aada kadibna waxbarasho inta u yimaado ha ha ardayda ugu badan iskuulka maba qaadi karo hadda meeshaan iskuul weynba ma ahayn meel yaroo xanaanay ahayd oo kunka cunug maanta wax ku baranayaan marka intii ay seexan karta ardayda xataa afar boqol ma dhamo kunka arday waa ilmaha ugu dhadhow oo ilaa iyo shibis ilaa suqbacaad ilaa xamarweyne shingaani boondheere wardhiigle meelaha ugu dhaway ka yimaadaan saakay soo xaroonayaan dugsi qur-aan ay galayaan kii isfasalla fasal iskuul uu galaa haddana duurta way isbedelayaan dharkooda way saarsiin milatiracmay u diyaarsiin buugta way saarsiin way isbedelayaan haddana dugsi qur-aan ay galayaan full time waaye caawa hooyadiis cunugii ay u dhowdahay ee caawa intay u qabaysatay ay baalgelin karto sabab oo inta uu joogi karaba ma aqaanaba haddee hooyo u nooshaa maanta intay soo shaqaysato caawa gabadheeda ay hoysan kartaa saakar way soo dheelmin kartaa iskuulka cunugu way keensan kartaa waxaa ii sheegtay in gabdhaha hadda qeybtan dhigtaa aysan agoomo bis ahayn oo ay yihiin xitaa kuwa qoysas danyara kasoo jeeda marka danyartaasi markii hore maadaama xarunta xarun agoon ay ahayd maxaad ku jeclaateen in kuwa danyartana aada u furtaan
waa su-aal fiican waaye marka hore walow aan waqtigeena iyo dhaqaalaheena iyo fikirkeena isku geynay inaan wax caawino baahidaneen waxaan qaban karna ee yareed waxaan isku ilaalinay inaan agoon keliya cid aanan ahayn aanan shaqo ku lahaanin mar dambe oo iskuulkii oo marba waxbaa lagula cabanaa waxbaa lagula cabanaa dhagahan ka furaysanayna laakiin markii iskuulkii oo iskuul dowladda ee macalimiinta ay garab saamaneyn ku leedahay gobolka banaadir uu saamaneyn ku leeyahay in wax la bara dadkana ay mar walbaba ay naga go-nayd waxaan aan isku daynaya inaan arrintaas aan wax ka bedelo labadana isku wadno ilmaha aan agoonta ahayn naftirkooda qaar aan agoon ahayn laakiin waxaa lagu leeyahay agoonka wax ma dhaanyo waxaa lagu leeyahay hoydiisa aabihiis ma joogaano ayeeyo masaakiinaa keentay adeeraa keenay gobolaa laga keenay dadkiisa ma joogo waxbarasho looma heli karo dugsi qur-aan looma heli karo waa agoon iyo wax u dhowaa sababtoo iskuulo badan oo public weliba ah aboondheer kuda yaalo iyo kuwo private ah qofka iskuulka agoonta ku qorantaha keensatay ee agoon wax ma dhaamo agoonka xaalad loogu gargaaruba leeyahay anaa keliito hooyada ku tiri oo daruufo gaar ah ilmaha waa ku dayacanahay aabahoodna ama maba haayo ama imaba dhowo ama wooba kala tagna mar hore taagan ayada laftirkoodan u fiirinay inay agoonta keliya an ahayn ayaga laftirkooda u baahan yihin caawinaad wasaaradiin haddii macalinka ee mushaaraadka ay siinayso macalimiinta oo dugsiga iskuulaadka loo helay macalinka in lacag la siiyo mushaarka dowladda uu hoos tagayo culays naga yaraada ee taho ilmihii anaga waxaa naga mamnuuc oonan heli karin anaga cunugii wax ma heli kariyo cunuga qalin ma isku awoodo buug keenso ah buugi buug ma heli kariyo ku yiri hooyadii waxay ku tiri waa jiranya dhakhtar ma heli kari isbitaalada xataa qaarkood inaan tuugno dhahno hooyadan masaakiin waa agoon leey waa ama way u dhiganta haloo daawe meel walba lagu kufo marka daruufihiia iskula kulmay agoonka iyo midka agoonka aan wax badan dhaamin oo masaakiinka ah iyo cid walba oo la caawiyi karo inta aan tari karno intaana tari karin maba naloo haysto ilaahayba nooma haysto laakiin inta aan tari karno inaan qabano ma jiraan iskoolka arday ka qalin jabisay oo imtixaanka shahaadii ka qayb gashay mahadsanid maamo iskuulka halganuu ku jiray ilaa iyo sanadkii koo iyo tobnaada hadda galnay ardayda ugu horeysa hadda imtixaanka foomfoorka gashay oo weli aan la soo dhejinin marka waa gruubka ugu horeeyay ee soo istaagay inay iskuulka qalin bedeshaan jaamacada u gudbaan waa lix iyo toban gabdhood runtii waana guusha ugu horeysa aan ku faani karna maanta in iskuulka laga qalin jibiyo oo ilmo ay jaamacado ka aastaan marka waxaan dhihi karnaa halgankeena wuu miro dhalay alxamdulilah
ardaydaas kuwii ugu horeeyay oo iskoolka qalin jibiyo waaye intaas lacag la-aan ayay wax kusoo baranayeen haddana daruuftii waxaa laga yaabaa maalinta iskoolka keentay inay ilaa hadda haysato jaamacad oo ka adag iskoolkii ayuu ardayga gelayaa inaba wax qorsho ah oo ardaydaas la xiriira inaad jaamacada la baadi goobtaan oo kale
qorsho ballaaran oo hadda aan sameyn karna ma jirto laakiin codkeenan waxaan mar walba u taagnayn ilaa iyo muddaba ardadaas iskuolka ka baxayso inay xaaladihii ay shalay ka yimaadeen hooyo maskiina oo ama cajiin wareejinayso ama yaanyo goobeynayso iyo guri buush qaxooti cunug oo midhal oo dhadhaxaadaba uuna ku jirin oo guryo iskale ama ijaar degan ama uuna ku jirin mihii lagu bilaabana ay yihiin in ardadaas ay u baahan yihiin si gaara loo fiiriyo marka fartaan ku fiiqaynaa mar walba inaan dhahno ilmaheena way u baahan yihiin kaalmo dowladeed way u baahan yihiin dadka ilaahay wax siiyey gabdhahaas xataa waxaan aaminsanaha haddii jaamacadaha in la geeyo waxaa ku jirto hooyo xanuunsan oo geed ku xiran oo iska daruufeysan toban ilmo gaaraya agoona looga dhintay shan cunug ee agoonta ee kamida xer iyo wiilalna ee xarumo kale ee xarumihii kasoo wada baxay iyadii la tacaalid rabto waxaan aad aan weli laabta uga haya uga gubanaya xataa haddii jaamacad laysiiya ilmahaas inay transboor ay heli kareynin iyo nolol sababtoo intay raashinka cunaayeen inta hooyo waxaanaa rabnaa dacaskaanaa rabnaa buuggaanaa rabnaa garab weyn oo xarunta ee isku xilqaantayaa jiro haddii aan isxilqaan badan ee bulshada ayna kala kulmin iyo ilmaha soo dhaweyn badan waxqabadkeena keliya inu kaafi karaynin laakiin haddii gabdhahaas hore loo wado waa gabdho dhinac kale diin iyo dhinac kasta iyo maadi iyo dhinac walba akhlaaqiyanba u dhisan waa oo diyaarsan gabdhahaas waxaan dhihi karaa waa gabdho qaranka ku faani karo marwadana si gaar ah dardaarankaas ay qaaday inay ka mara dhalinaysa aadaan ugu rajaweynahay cid walba oo ilmahaas xogtooda iyo xaaladooda rabtane waa u sheegaynaa iyo kuwo kaleba in aruurta soomaaliyeed oo agoonta ah iyo weliba gabdhahaba ay u baahan yihiin mar walba in saaxiib gaara lala noqdo in ilaahay loogu dhawaado ardayda hoyga ah ee inta jooga marka laga yimaado iskoolkoo degmada ku yaala degmada uu ku yaalee boondheere ma deegaano ka fogfog ayay ka yimaadaan tusaale ceelasha biyuhoo kaleeto afgooyo kale arday ka timaada miyaa iskoolka wax ka barata hoyna waa su-aal fiican ilmaha ilmaha boondheere keliya ma ahan ilmo ceelasha laga keenaa ku jiro ilmo gobollo laga keenaa ku jiro ilmo oo hooyo aabii meelay u noqdaan aana ka dambeynin oo ehel kale iyo iyo asxaab ay soo sabood gareynaya hay-ado oo masaakiinaha ku jiro marka ilmaha boondheere ilmaha ka faa-iideysta waxay u badnaan karaan ilmaha oo shiftiga waxbarashada u yimaado u badnaan karaan qeyb kamid ah oo saaka soo galo aawa u hoydo laakiin ilmahan xarunta ay magangelinayso waa ka baawar wenyihiin ilmo oo boondheere ma ahan waa ilmo caasimada iyo inta u dhow oo dhan laga wada degmo walba looga helayo ilmo kala duwan ilmo midba duruufo gaara uu la nool yahay hooyo dhib walba hooyo walba oo dhib gaara la nool ayeeyooyin adeero ilmo oo waxawaaye lasoo sahmiye mogamahan oo sahan ku yimaadeen iyo dhegta mogamahan ilmaha boondheere keliya ma ahan laakiin qeybta ugu weyn way ka faa-iideysanayaan saddex meelood meel way qaadanayaan labada meel kale laakiin waa ka duwan tahay way ka faa-iideysanayaan hadda sanad dugsiyeedkii ayaa idiin bilowday dabcanna waxaa jidka kusoo jira oo sanad kadib qalinjibin doona arday kale oo dugsiga sare dhammayn doonta marka rajadiina iyo firfircoonida sanadkan cusub bal iyadan
waa soo dhaweyneynaa wayna noo bilaabata sanad walba kooxa aad aad ka gudbi doonto waa guul waa alxamdulilah wax ilaahay loogu mahadnaqo waaye marka dadaalkeena inaan sii laba jibaarno meelaha aan ka liidana sii tootoosino marka wayna sii dhiirigelinayaan marka gruubkan ugu horeeyay ay jaamacadaha aastaan kalsooni badan iyo inaan kusii dhiirano in ilmaheena naftirkooda kuwii ka baxay laftirkooda iyo kaska warqab badan iyo isku xirnaan bulsho inaan sameyno marka owlo badanaa noo yaalo oon rabnaa inaan xaqiijino hadduu ilaah yiraahdo arda qabashada xataa aan qabanayno aad ay u xadidan tahay iskuulka aada uu fuul u yahay in iyada laftirkeeda xal loo helo waa sii rajayneynaa inaa xarumo kale aan sii istaagno waa laga yaabaa marka ma fadhino ilmaa wana kuwa baabiyeen markaad horade dhaqaqdo inaadan bataa u xubeen
way mahadsan tahay nuurta maxamed cadow oo ah maamulaha xarunta agoonta gabdhaha boondheere oo toddobaadkan barnaamijka marti inoogu ahayd guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan idiin soo saaray halkanna idinkaga tibinaya anigu sacdiyo nuur ah ibraahim calina uu inoo farsameynaya kulan dambe toddobaadka xiga haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo
intaad ambanlayd cilada inigu ka tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilaysbay ku tahay owlada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga